cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige ayaa subaxnimadii hore ee saakay lagu toogtay duleedka magaalada boosaaso sida uu saxaafadda u sheegay ilyaas aadan oo ah aabbaha dhalay caaisho ilyaas oo ahayd gabar labaiyo toban sano jir ah kufsi iyo dilna loogu geystay gudaha magaalada gaalkacyo aabba ilyaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada labada eedaysane inuu gacantiisa ku hubiyey
oo ay tahay febraayo leben waxaa la qisaasay laba nin oo dembiilayaashii ahaa oo cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baanan annagaana qisaastay waanu ku farxsanahay nimankii caaisho dilay waa wada aqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiraun baa warjiraa baan ku yidhi tiirkaana la geeyey waana la dilay goobjoog baan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacantaba waa ka taabtay qisaasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri shareecada islaam weeyaane sidoo kale ilyaas aadan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la hakiyey qisaasta cabdisalaan cabdiraxmaan warsame oo ay walaalo ahaayeen cabdifataax cabdiraxmaan warsame oo maanta la qisaasay waxaana uu arrinkaas ku sababeeyey in baaritaan lagu samayn doono muddo toban cisho ah islamarkaasna ay wada hadli doonaan ehelada labada qoys ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay toban cishaa dib loo dhigay waana dembiilu ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka ah waana tobanka waana la hubinayaa tobanka cisho codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii d n a la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal u yimaadana waa arkaynaa waana xiran yahay aabbe ilyaas aadan ayaa fariin u diray dadka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in kiiskani uu difaac u yahay gabdhaha soomaaliyeed kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh gabdhaha soomaaliyeedna waa badbaadahayaan uuna dhacay kiiskan waana la badbaadahaya ummadda soomaaliyeedna waa u sheegahaya gidigooda raggan maanta la qisaasay ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal magaalada garoowe waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo maxkamadaha kala gedisan ee puntland ay dhammaantoodba ku xukumeen dil toogasho ah saddex eedaysane oo laba ka mid ah maanta la toogtay waxaana ay ku eedaysnaayeen kiis dil iyo kufsi isugu jira oo ka dhacay magaalada gaalkacayo islamarkaasna ay u geysteen caasho ilyaas aadan oo ahayd gabar da'deeda lagu sheegay toban iyo laba sano faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso